sugnaadaan oo ay u fahmaan wixii cibaadadani ay ugu wanaagsanaanaysiiyo wixii ka xumaynayaba ilaa shan afar qodob meelahaas ayaynu ku soo ururin doonaa ama aan idhaahday lix qodob oo axkaamtii siyaamka ah qodobka u horeeya waxa weeyaan tilmaanta soomka ama tacriifkiisa waxaa la yidhaha xagga af carabiga alimsaak inuu qofku waxuu fali lahaa ka joogsado ama hadal ha ahaato ama cunno ha ahaato xagga sharcigana waxa weeyaan alimsaaku can ilmuftaraat inuu qofku iska daayo wixii soomka ka jebin lahaa wax gelaya iyo wax ka soo baxaya labadaba uu noqdaa waxaa soomka jebiyaa tacriifkiisa iyo tilmaantiisa haddaynu intaa ku dhaafno qodobka labaad waxa weeyaan xukmu siyaam soomka iyo xukumkiisa macnaa axkaamtan sanad walba in lagu celiyaabay u baahan yihin si dadku ay u qaybaan haddii sanadkii hore la sheegay oo la duubay haddana lagama maarmaye dadku waana ilaawayaan mar walbana dad ee cusubtaa jira markaa qofkii hore u yaqaanayna way usii sugmi kii aan ogeynna wuu ogaan doonaa saasay noqotay in lagu celceliye markaa xukumka soomku waa faral waxaa u daliila qowl llaahi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun kutiba waa ereyada keena shaygaa laga warramaya inuu waajib yahay soomkaa laydinku waajibaaba ilaahay ui subxaana wa tacaala marka waajibkaasi waa waxaa sii caddaynaya xadiidka rasuulka salى اllahu alayhi wasalam ee uu nebigu uhi bunya alislaamu calaa khams islaamkuba waxa uu ku taaganya oo lagu dul dhisay shan arkaantiisa ka mid a soomka bisha ramadaan baa ka mid ahaa marka axkaamtoo faahfaahsan marar badan baad maqashay xukumkiisa haddaynu intaa ku soo dhaafno fadlu siyaam aw fadlu ramadaan baan leeyahay bisha ramadaan gaar ahaan soomkeeda iyo fadliga uu leeyahay qur-aankaa ka warramay axaadiidta nebiga sala allahu calayh wasalam ayay cibaadadaasi ku sugan tahay wax la gaarhi kara maaha wax qiimo badan weeye qofka ilaahay uu waafajiyaana uu ku guulaysanayo allah markuu ka warramayay fadligiisa wuxuu uhi shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan hudan lilnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan faman shahida minkum ashahra falyasum bisha ramadaan fadligeeda markuu ilaahay ka warramaya waxyaabuu ku caddeeya waxaa ka mid a qur-aankaaba la soo dejiyo waxaasoo qiimaa leh marka bishan mar haddii qur-aankii fadliga badnaa la soo dejiya iyana way fadli badanta waxaa kalou nebigu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam in bishaa iyadaa uu ku jiro habeenkaa leylat lqadri qur-aankana waa laga fahmaya kol hadduu ilaahay qur-aankii soo dejiyey leylat lqadri leylat lqadrina qur-aankii bisha ramadaan baa la soo dejiyey habeenkanina bishii ramadaan buu ku jiraa labadaas waa laba arrimoodoo islaasimaya axaadiidta fadliga sheegaya waxaa ka mid a xadiidka caanka ee marar badan maqasheen ee uu nebigu xusay sala allahu calayh wasalam fursaddii u weyneyd inaynu helayno oo wixii aynu la kadeednayn ama ka baqaynaa ilaahay inaga joojinaya shaydaankii aynu ka warwarsanayn iyo naaraha aynu ka cabsanaynay shaydaankiina la xidh naartiina la xidh wixii aynu ku yidi diilanaynay ee aynu ilaahay baryaynay oo aan raxmaddiisa iyo jannadiisana waa la furay taasi macnaheedu waxa weeyaan oo ay ku caddaynaysaa inay tahay fursad laga faa'iidaysanayo oo qofka ayaamaha ka faa'iidaysan waaye bishan waxay ka dhigan tahay qof sida xadiidka nebiga ku cad sala allahu calayhi wasalam man xurima khayraha faqad xurim bishani khayrka ay leedahay faraha badan qofka laga calafgooyey kaasi waa calaflaawe bishan iyada ah markuu nebigu xusayey sala allahu calayh wasalam fadligeedii baynu weli ku jirnaa qodobkii saddexaada waxa uu tilmaamay in wixii inagu rarnaa ay ilaahay inaga reebayo man saama ramadaana man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi qofka bishan sooma waxaa laga dhaafaa dembigiisii hore xataa ka yaryar iyo ka waaweyn ilaahay waxba kuma aha subxaana wa tacaala inuu iska kaa raaciyo siiba haddaad towbadda raaciso towbaddiiyo istikfaartana dee bishan aad baynu u badinaynaa marka labada dembiba kii yaraa iyo kii weynaaba ilaahay wuu inaga dhaafayaa wuxuu noqonayaa qofkii qof nolol cusub gala fadliga bishan bay had iyo jeer iyaga oo aaminsan oo ku qanacsan oo u han weyn ayaa dadkeennii saalixiinta ahaa wardigay u sii hayn jireen bishan lixda bilood marka ay lix bilood ka hadhaan ayay had iyo jeer u cishqii jireen oo ay xiisayn jireen sida dadka qaarkood dunyaday helayaan iyo dalxiiskooda ay u daneeyaan iyaguna bishan inay gaa ilaahay u gaadhsiiyaa bay baryi jireen oo istibshaar baa jiri jire way ku bushaaraysan jireen qodobka afraad aynu xusi lahayn mar gaar aynu sidaa ka hadlaya waa xikamu siyaam soomka iyo sirta ku jirta iyo faa'iidooyinka uu leeyahy qaar jidhka ah qaar ruuxda mar gaar aynu iya ka hadli qodobka shanaad waxa weeye axkaamta iyo cibaadadan cilmiga u gaarka ah fiqi ahaan waxaa kow ka ah shuruudaha shuruuduhu waa shuruud alwujuub wa shuruud sixa shuruudo sheegaya qofka marka laga helo in uu ay ku waajibayaan iyo shuruudo sheegaya qofka marka laga helo inay cibaadadani ku waajibayso ka hore aan sheegnay qofka cibaadadan soomku ay ku waajibayso shuruudaha laga doonaya waa lix waa qof muslima oo miyir qaba oo qaangaadha oo reerkiisii joogaan musaafir ahayn oo daahir ah daahir macnaha waxaa looga jeedaa dhiiggii caadada iyo kii dhalmada aan lahayn qofka shuruudaha laga helay weeye waxaa shardiga lixaadna uu noqonaya waa qof caafimaad qaba oon dee cudur haynin qofka cudurka haya iyo ka musaafirka haya iyo ka aan daahirka hayn iyo way soo wada qalaynayaan dadkaas shuruudul kuwaas waxa weeyaan shuruudulwujuub bay ahaayeen shuruudu sixa qofka cibaadadani ay ka ansaxayso waa inuu yahay qof daahira oo muslima oo miyir qaba saddexdaa weeye haddaanu miyir qabin qofkii uu isku dayo inuu soomo waxba kama ansaxayaan haddaanay caadadii ka nadiifsan gabadhii oo aanay daahir ahayn waxba kama ansaxayaan hadduu qofkii gaal yahay soom kama ansaxayo idan markaa sina way isu soo dhex gelayaan shuruudahani sina way u kala soocan yihin intaa waxaynu usii dhaafi lahayn tiirar buu ku taagan yahay soomku sida salaaduba tiirar ay ku taagantao arkaan la yidhaahdo ay u leedahay tiirarka soomku uu ku taagan yahay waa laba anniyatu alimsaaku can ilmuftaraat inuu qofkani cibaadada niyoodo sida xadiidka nebigaba ku cad sala allahu calayhi wasalam ee uu leeyahay qofka habeenkii aan soo niyoonin soomka faradka ah soom ma laha qofku waa inuu habeenkii soo niyoodaa markaasay ka ansaxaysaa cibaadadaas tiirka labaadna waxa weeye wixii ka jebin lahaa oo aynu sheegi doonno waa inuu iska daayo haddii aanu dee iska daynin waaba ka jabtayba cibaadadaas waxyaabaha jebinayaynu markaa usoo gudbi lahaynoo shan ah shantaa arrimood waa inta laysku waafaqsan yahay qaar laysku khilaafsan yahay waa jiraan waa cunista iyo cabidda iyo galmada iyo biyaha tarankoo la iska keeno iyo dhiiggii caadada iyo kii dhalmadoo dumarkii ka yimaada iyo ridada allaynu ka magan galnay inuu qofkii diinta islaamkaba ka baxo shantaa arrimood waa jebinayaano waa mutafaq culimadu waa isku waafaqsanya nusuustiina waa tilmaamaysa qaar mukhtalaf oo la isku khilaafsan yahayna waa jiraa cibaadadan iyada aadaab bay leedahay ama sunnayaal sunnayaasha waxaa ka mid ah suxuurta iyo suxuurta in la dibdhigo iyo afurka in la soo qadimo oo wakhtiga qoraxdu ay dhacdo laga dhigo inuu qofkii iska daayo wixii cibaadadan ka jebinaya inuu qiyaamka badiyo habeenkii taraawiixda iyo salaatuleylka raaciyo soomka qur-aanka inuu akhriyo inuu ducaysto markuu sooman iyo markuu afurayaba inuu ictikaafkii la yimaado hadduu kari karayana inuu cumraysto halkaana toban shay oo deg deg ah ayaan tiriyay oo la odhanayo waa aadaabu siyaam ama masnuunaat siyaam soomka iyo wixii fadligiisu kugu badanayo ee sooma waxaan u guud marayaa marar badan baa aada loo sharxaa duruusta kala duduwan qaar warbaahinta iyo qaar masaajidadaaba lagu qaato laakiin waynu soo ijmaalinay oo waynu soo koobnay idan markaas soomkii waad garatay tilmaantiisa xukumkiisiina waad garatay fadligiisiina waxbaad ka fahamtay qur-aanka iyo xadiidku ay sheegeen soomka shuruudihiisii arkaantiisii waxyaabaha burinaya iyo sunayaashiisii marka xikmadaha soomka ku jira iyo faa'iidooyinkii asraartaynu mar gaara ka dhigan allah inagu anfaco cibaadada iyo cil- cilmiga labadabana allah isu keen waafajiyo madarkiisana ilaahay ha inoo shubo dadka wixii dhibanna dhibka allah ka dulqaado Eh, meel walaa muslimku ay joogaanna ilaahay nasrigiisa iyo gargaarkiisa ilaahay ha siiyo dadka aan soominna caqligooda iyo cib- iyo caatifadoodaba ilaahay cibaadadiisa ha u soo celiyo inta bugtana allah ha caafiyo وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وسبحان ربك